maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay cabdulqaadir abuukar shaacir oo ahaa kow iyo afartan jir ku eedeysnaa inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana u qaabilsanaa sahminta goobaha la raba in la qarxiyo sida uu tilmaamayo xeryaalayaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare cabdulaahi buulle bismillaah taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii kow iyo tobnaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed afartan iyo kow jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo cabdulqaadir abuukar shaacir oo ay ciidamada dowladdu ka soo qabteen sanadkii hore degmada xamarweyne gaar ahaan ekis wakaaladii xoogga korontada ummadda ee eeneeya isagoo wada baabuur uu qarax ka buuxa ayaa maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho cabdulaahi buulle xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa si kooban uga warbixiyey tirada qaraxyada uu ka qayb qaatay sahmintooda cabdulqaadir abuukar shaacir iyo khasaaraha ay geysteen waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bish saddexaad laba kun toddobiyo toban qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel weheliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen toban ruux kuna dhaawacmeen toddobiyo toban ruux oo kale b taariikhdu markii ay shantii bishii afraad laba kun toddobiyo toban wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeedda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen sagaal ruux kuna dhaawacmeen toban ruux oo kale sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar itaaliya taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban halkaasoo ay ku geeriyoodeen toddoba ruux kuna dhaawacmeen kow iyo toban ruux oo kale d taariikhdu markay shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada xamarweyne gaar ahaan ekis eneya dembiile shabaab cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay afarlaaatankii bishii labayotonaad laba kun sideeyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq dhinaca kale kooxa bistoolada ku hubaysan ayaa maanta degmada daynile gaar ahaan agagaarka haanta dheer ku dilay sargaal ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta sidoo kalena macallin ka ahaa jaamacadda daaha ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabi jiray maxamed cabdi kuna magac dheeraa oongooye war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa lagu cambaareeyey falka dilka ee loo geystay sargaalkaasi ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta wararka magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah banaanbax maanta boqolaal ka tirsan wadayaasha mootobajaajka ay ka sameeyeen degmada yaakshiid gaar ahaan isgoyska fagax ee magaalada muqdisho waxaana bajaajlaydu ay ka cabanayeen dil habeenkii xalay ahaa isgoyskaasi loogu geystay axmeday shiille oo ka tirsanaa darawallada bajaajka ee magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalayaasha banaanbaxu ay cod dheer ku codsanayeen in sharciga lasoo hortaago shaqsigii ka dambeeyey dilka marxuumka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho